kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan maalinta caalamiga ah ee caafimaadka dhirta oo maanta oo kale labaiyo tobanka mey dunida laga xuso magacayga waa abdaxsiis xasan muucalin toddobaadkan barnaamijkeena gaarka ah waxaan diiradda ku saari doonaa maalinta caalamiga ah ee caafimaadka dhirta oo sanad weliba la xuso labaiyo tobanka bisha mey iyadoo sanadkaani hal kudhig loogu dhigay caafimaadka dhirta cunnada iyo qorshaha dhulka intaan barnaamijkeena aan gudagelin aan dib u milicsano muhiimadda maalintaani maanta waxaan diiradda saaraynaa maalin muhiim ah oo laga yaabo in aysan mar walba wararka sare ka muuqan balse saameyn weyn ku leh nolosha bini'aadanka deegaanka iyo cunahilida dunida waa maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta maalintan oo la xuso sanad walba labaiyo tobanka mey waxaa aas-aastay qaramada midoobe si loo kordhiyo wacyiga ku saabsan muhiimadda ilaalinta caafimaadka dhirta si loo dhammeeyo gaajada loo yareeyo saboolnimada loo ilaaliyo deegaanka islamarkaana loo kobciyo horumar dhaqaale dhirta waa tiirka nolosha waxay soo saaraan ogsijiinta aan neebsano waxay bixiyaan ilaa iyo boqolkiiba siddeetan cuntadeena balse caafimaadka dhirta waxaa halis gelinaya cayayaanka cudurrada dhirta ku dhaca iyo isbeddelka cimilada sanad kasta ilaa iyo boqolkiiba afartan dalagyada cuntada caalamka ayaa hallaaba sababo la xidhiidha cuduro iyo cayayaan taasoo dhaqaalaha adduunka ka khasaarisa in ka badan laba boqol iyo labaatan bilyan dalalka soo koraya khasaarahani wuxuu u keenaa cunayari iyo saboolnimo sii kordhaysa halku-dhigga sanadkan ee maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta waa caafimaadka dhirta cunnada iyo qorshaha dhulka waa baaq loo diraayo dowladaha beeralayda cilmibaarayaasha iyo dhammaan mu'aadiniinta si loo ilaaliyo dhirta ilaalinta caafimaadka dhirta waxay gacan ka geysan kartaa kow yareynta adeegsiga sunta beeraha labo ilaalinta kala duwanaanta nooleed iyo deegaanka saddex kordhinta ganacsiga iyo suuqyada caalamiga ah afar adkaysiga isbedelada cimilada dalalka sida soomaaliya kenya ama dal kale oo aad doorato horumarinta caafimaadka beeralayda iyo ogaanshaha hore ee cudurrada dhirta waxay si toosa u saameyn karaan guusha ama khasaaraha xilliga dalaga maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta international day of plante helsi waxaa si rasmiya loo aqoonsaday sanadkii labada kun iyo labaatankii qaramada midoobe ayaa shan iyo tobankii diseembar labada kun iyo labaatankii si rasmiya u meelmarisay qaraarka lagu aasaasay maalintan iyadoo lagu xusaayo muhiimadda ay dhirtu u leedahay nolosha deegaanka iyo amniga cunnada waxaana la go-aamiyey in sanad kasta labaiyo tobanka bisha mey loo dabaaldego maalintani xuskii ugu horreeyay ee maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta wuxuu dhacay labaiyo tobankii mey labada kun labaiyo labaatankii muhiimaddana waa dhir caafimaad qabta waxay keentaa dad caafimaad qaba deegaan badbaado leh iyo mustaqbal ifaya intaasi aan ka gudubno waxa ay la xiriireen muhiimadda ay leedahay maalintaani barnaamijkan gaarka ah ee la xiriira maalinta caalamiga ah ee caafimaadka dhirta waxaa marti ku ah wasaaradda dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka hirshabeelle mid ka mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha deegaanka ee ku sugan magaalada jowhar waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah aqoon-yahan bartay cilmiga beeraha dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijkan gaarka ah oo aan toddobaadkani kaga hadlayno maalinta caalamiga ah ee caafimaadka dhirta waxaan ku horeynayaa maxamed faarax cabdi waa aqoon-yahan bartay cilmiga beeraha islamarkaana heerka labaad ee jaamacadda ka haysta barashada cayayaanada maxamed kusoo dhawow barnaamijka sidee bulshadu ay qayb ugu noqon kartaa horumarinta iyo ilaalinta caafimaadka dhirta aada iyo aad ayaa umaqsantahay cabdicasiis waa dhowahay barnaamijka ilaalinta caafimaadka dhirta ee labaiyo tobanka mey aada iyo aada ugu dhowahay runaantii waana barnaamij ahamiyadiisa leh dhirta oo caafimaadkeeda iyo badqabkeeda la ilaaliyana waa dadkiiyo sugnaantii cunnada loo ilaaliyey waa nafsadii bini aadamkoo la ilaaliyey waa iyadoo maxay ahayd tooy isbeddelka cimilada iyo biniaadamka bini-aadanka marba marka ka dambeeya sii badanayo oo oo sidii cunto ku filan loo heli lahaay si dadban iyo si toos ahba iyadoo laga shaqeeya waaye dhirtana aaday muhiim u tahay caafimaadkeeda iyo badqabkeeda in laga shaqeeyo oo maalin noocan oo kale ah oo maamuuskan oo kale lehelna loo sameeyana runtii waa arrin la bogaadiyo aada iyo aadna u fiican bulshadan ku nool gobolka shabeellada dhexe sidee dhirta u ilaalin karaan maadaama aqoon-yahan bartay cilmigii aad tahay
run ahaantii bulshada ku nool gobolka shabeellada dhexe ee stateka hirshabeelle iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeedba runtii waxaa jirto goboladan shabeellada dhexe shabeellooyinka iyo jubbooyinka iyo webiyadu ay maraan haba ugu bataane waa dhulka ugu badan ee dhirta lagu beerto dhulka ugu badan ee dalagyada kala duwan ee nooc walba leh laga soo saaro waaye dhirtan in lasoo saaro dalagyadan kala duwan kuwii haddii ahaa lahaayeen calafkii xooluhu ay cuni lahaayeen haddii ahaa lahaayeen haddii ahaa lahaayeen dadka caadiga cuntadii ay cuni lahaayeenba si dadban iyo si toosaba waxay saameyn ugu leeyihiin sugnaanta cunnada iyo cunno ku filan bulshadu in la helo bulshada gobolkan si qaasa markaa ugu soo daadego dhirta waxay ku ilaali karaan horta in loogu qalabeeyo oo statetka iyo federaalkuba ay ka wada shaqeeyaan sidii loogu qalabay lahay aqoonta cudurada ku dhaco cayayaanada ku dhaco iyo geedaha aan loo baahnayn ee la tartamo ee dhibaateeyo dirta intaasoo dhan in maxay ahaydtoy aqoontooda la siiyo iskiilkooda la siiyo in la sameeyo cilmibaarista iyo horumarinta la xiriirto dhanka planty protectionka ama ilaalinta badqabka dhirta ayaa aada iyo aada loogu baahan yahay markii cilmibaaristaas iyo horumarintaas la sameeyo natiijooyin ka soo baxo haddii cudurro ahaayeen qaabka lagula dagaalami karo qaabka lagu aqoonsan karo qaabka lagu hortagi karo haddii cayayaan tahay iyo haddii geedaha aan loo baahnayn iyo bestiska kale ee dhibaateeyo dhirtaba haddee tahaba haddii la barto aqoon fiican loo yeesho qaababka loola dagaalamo ama loo maareeyo la barto xogahaas la helo oo cilmibaaris lagu sameeyo natiijooyinka cilmibaaristaas cilmiga ka soo baxana bulshada si dhaba loo gaarsiiyo fidinta beeraha la sameeyo waxaa laga gaari karaa gobolkan iyo guud ahaan dalkaba waxaa laga gaari karaa natiijo wax ku ool ah oo ah ilaalinta badqabka iyo faayodhoorka dhirta ilaalinta bulshada ayayna taasi saameyn dhaba ku yeelanaysaa cuntada bulshada iyo sugnaanta cuntada bulshada intaba maalintan caalamiga ee caafimaadka dhirta muhiimad gaar ama muhiimad noocee ayuu u leeyahay guud ahaan beeraleyda magaalada jowhar dhab ahaantii guud ahaan beeraleyda magaalada tanjowhar iyo gobolka shabeellada dhexe ee hirshabelle iyo dalka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan maalinta noocaana iyo waa maalin heer caalamiya iyo caalamka oo dhan dabcan waa run ahaantii maalin ahamiyadeeda leh muhiimadeeda leh lagama maarmaana in la xasuusiyo la bogaadiyo xog la isku weydaarsado aqoon la isku weydaarsado farsamo la isku baro adeegyada la xiriiro ilaalinta dhirta badqabkeeda iyo caafimaadkeeda in dadka la baro bulshada in lagu baraarujiyo si dalagooda u ilaashan lahaayeen waxsoo saarkooda u kordhi lahaayeen in lagu baraarujiyo maalin in la xuso oo la xasuusto mudan waaye maalin ahmiyad aada iyo aad weyn leh waayo runaanti jiilka hadda soo koraaya dhirta waa qayb ka mid ah nolosha aadanaha jiilka hadda soo koraaya sidee loogu barbaarin karaa ilaalinta dhirta sidaysan dhirtii u dayacin run ahaantii jiilka soo koraayo in la baro dhirta in la baro ahmiyad aad iyo aad u weyn ayay u leedahay ahmiyadaasna waxaa asal ee asaas u ah horta dalkeena soomaaliyeed waa in la isweydiiyaa marka hore lacagta adag xaggee naga soo gashaa in la dhaho waaye lacagta adag iyo dhaqaalaha iyo shaqo abuurka intaba waxay naga soo galaan waxa aan dhoofino oo keliya waa waxyaabaha la xiriiro agricultureka amaba dhanka beeraha la xiriiro hadday ahaa lahaayeen dhaqashadii xoolaha oo xoolo aad iyo aada u fara badan aan dalka daafihiisa kala duwan haba ugu badnaa dalalka dibadda haba ugu badnaadaane dalalka carbaha xoolo aad iyo aad u fara badan oo ayi nuuca ayaan u dhoofinaa geelii iyo arigii iyo lo-diiba leh si lamida waxaan dhoofinaa dalagyo kala duwan haday oo cash cropska la dhaho hadday sisintii iyo dalagyadii lamidka ahaa ahaa lahaayeen waxyaabahan run ahaantii waa waxyaabaha dhirta la xiriiro dhirtu ayadiioo toosoo dalag ah iyo ayadiioo dadbanoo xoolihii ay daaqeen calafka xoolaha lama soo saaro calafka xoolaha waxyaaba lasoo saari kara waaye oo xoolaha dalkeena aan ku hormari karno marka si toosa iyo si dadbanba dhirtu ahmiyadaasi leedahay waa meesha lacagta adag ee hard karansiga amaba lacagta doolarka ah meesha ee naga soo gasho waaye waa meesha bulshadeena ugu badan ay ku tiirsan tahay bulshadeena bulsho xoolo dhaqato ah bulsho xoolo beeraley ah iyo bulsho xoolo dhaqato beeraley intaba iskugu jirto ayay ka kooban yihiin jiilkana waa in lagu bogaadiyaa waxaa u malaysaa nasiib xumo in jiilasheena dambe aysan waxba u arkin cilmiga beeraha barashada dhirta agricultureka xoolaha daaweynta xoolaha iyo arrimaha agricultureka si guud ula xiriiro waxaa u malaysaa bulshadeena inay inay yasayaan xataa ilaa kelmadaasaa u adeegsanaa inay yasayaan inay leeyihiin dhakhtar injineer yes dhakhtar iyo injineer iyo waa loo baahan yahay dhismo iyo caafimaadka bulshada iyo aadaa lagu baahan yahay laakiin ogaaw haddii sugnaan cunto cunto iyo haddii la waayo ogaaw xaalad adaga ku jirnaa isku filnaasho ma gaareyno agricultureka beeraha iyo dhirtu waa meesha ilbaxnimada ay ka bilaabato waa meesha shaqo abuurka oo ka bilaawdo waa meesha lagula dagaalamo shaqa la-aanta ama unemploymentiga shaqa la-aanta meesha lagula dagaalamo waaye waa meesha dhabta ah ee ilbaxnimada iyo ay kasoo bilaabatay iyo revolutionka dhabta kacaanka dhabta ee bulshadu waxay kasoo bilaabatay dhanka dhirta ayay kasoo bilaabatay dhirtana marka la beerto run ahaantii shaqa abuur fara badanay sameyn kartaa in mashruuc qasaba jawhar laga sameeyo warshado iyo mishiino qasabkaas shiido oo dareero ka dhigo iyo kuwa qalajiyo oo sokor u bedelo haddii la keenana run ahaantii jiil badan oo jiilkeenaan cusub oo jiilkeenaan damba ah ayaa run ahaantii shaqa abuur u noqonaysaa iyo meel ay arsaaqad dhaba ay ka helaan ayay u noqonaysaa marka haddii qasabkaas iyo mashruuc qasabkaas la beero oo in system sokorta iyo wixii la xiriiraha in lasoo saaro loo baahdana qasabkaas wuxuu la kulmi doonaa waa tusaale dhirtii geed ka mida tusaale usoo qaatay wuxuu la kulmi doonaa challenges fara badan la kulmi doonaa wuxuu la kulmi doonaa bestis ama cayayaano ayi nuucoo la kulmi doonaa oo soo weerarayo cayayaanadaas barashadooda iyo la dagaalankooda waa qeyb caafimaadkii dhirta ah waxuu la kulmi doonaa diseases fara badan oo soo weerarayo cuduradaas waxay u baahan yihiin barasho iyo ka hortag in ayaga la barto daaweyntooda la bartay u baahan yihiin si lamida geedahana waxay u baahan yihiin ayagana oo geedaha aan loo baahnayn ee qasabkaas iyo dhirta la beerto dhibaayana waxay u baahan yihiin ayagana geedahaas in lala dagaalamo qaabab kala duwan iyo siba siyaabo fara badan oo cilmiyan lagula dagaalamo way jirtaa in la bartay u baahan yihiin jiilka dambe laguna bogaadiyo lana tuso ahmiyadeeda jiilashii hore ee tusaan farintaada ugu dambeyso la xiriirta ilaalinta badqabka ama caafimaadka dhirta ee aada u jeedinaysad guud ahaan hadday noqoto wasaaraddii beeraha hadday noqoto dhalinyarada cilmiga barto beeraleyda iyo guud ahaan qeybaha kala duwan ee bulshada
runtii waxaa u malaysaa aniga fariinta aan jeedinayo waxay tahay waxaa u malaysaa horta runaantii annaga inaan dambayno dhanka la dagaalanka cudurada cayayaanka geedaha aan loo baahnayn oo dhirta dhibaateeyo iyo bestiska kale ee ayagana noolaha kale ee dhibaatada u geystay intaba dhirta inaanaan ka ilaali aqoonin inaan iska firdhinno miraha ama abuurka iska waraabino saasna aan uga leexano wixii ilaahay naga siiyan iyo calafkeena aan qaadano waa sax laakiin wax walba dadaalay u baahan yihiin in bulshadeena waxaan kula talinayaa stateka iyo guud ahaanba waxaan kula talinayaa beeruhu waa wax ee dhabarka waa wax dhabarka ku tiirsado ku sintaacsado la-aanteed aan joogi karin dowladnimo iyo system dowlad iyo wasaarad beero iyo waraab la-aantood aan joogi karin waa beeruhu
maxamed waa uu mahadsan yahay markaana waxaan u jaleecayaa cumar cusmaan daa-uud waa guddoomiyaha ururka dhallinyarada ilaalinta deegaanka ee magaalada jowhar cumar marka hore kusoo dhawo barnaamijkan gaarka ah su-aasha ugu horeysa waxay tahay ururkiinu muxuu ka qabtay sidii loo ilaalin lahaa caafimaadka dhirta waana maxay muhiimadda idin leedahay xuska maalintaani
waa ku dhowaa bahda radio isnaay ee maalinta caalamiga caafimaadka dhirta adduunka magacaygu waa cumar usmaan daawuud waxaana ay guddoomiyaha youth environmental protection association maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta waxaa la xusaa laba iyo tobanka may sanad walbo waxaana u asteystay qaramada midoobay si loo muujiyo muhiimadda ay leedahay ilaalinta dhirta loona kordhiyo wacyiga ku aadan dhirta kaasoo loogu hortagayo halista cudurada iyo cayaanka ay ku hayaan dhirta adduunka oo dhan muhiimadda ay leedahay xuska maalintan ee bini-aadanka dhirta waxay asaas u tahay cama jiritaanka bini-aadanka bini-aadanka dhirta wuxuu ka helaa cuntadii deegaankii iyo dhaqaalihii boqolkiiba sideetan bini-aadanka ee dhirta wuxuu ka helaa cunto marka waxay muhiim u tahay asaaska iyo jiritaanka bini-aadanka marka la eego dhanka deegaanka waa dareemi kartaa deegaan aan geedku oolin oo nolosha jiritaankeeda say noqonayso iyo deegaan cagaaran oo geedo badan leh nicaaw nolol ka jirto isku mid ma noqonayso marka labadaas deegaan marka midda kalenta marka dhaqaalaha la eegana waxay ka qeyb qaadataa kobaca dhaqaalaha ee dalkaas ama guud ahaan caalamka waa dareemi kartaa yani deegaan aan dadkiisu aan wax beeranayn ama meesha ay tahay xataa meel oo wax lagu ku haboono in wax lagu beerto iyo deegaan oo dadkiisa wax beeranayaan adduunyada kaleenta wax u suuq geynayaan oo dhul beereed leh yani isku dhaqaalamaa labadaas deegaan yani different aa udhexeeya marka waxay dhan walba jiritaanka bini-aadanka ee qeyb ugu qaadataa dhirta marka haddana dhirta waxaan ka helnaa oxygen oxygenka biniaadanka qof walba biniaadan oo u baahan yahay oxygen marka waxay nuugtaa carbon dioxideka aan soo deyno marka qorshayaasha ilaalinta caafimaadka dhirta xoojinta xeerarka karantiirka dhirta si looga hortago cuduro cusub ama gudaha ay ku fafaan dalka cilmi baaris in la sameeyo in la horumariyo farsamooyin casri ah oo lagu ogaan karo laguna daaweyn karo cudurada dhirta ku dhaco la shaqeynta beeraleyda yani in beeraleyda lala shaqeeyo oo tababaro la siiyo lana kordhiyo xirfadooda yani beeraleyda si ay u ilaaliyaan ama ay u fahmaan ilaalinta caafimaadka dhirta waxaa lagu horumarin karaa caafimaadka dhirta iyadoo la adeegsanayo abuur caafimaad qabo lambarwan horta abuurka inuu caafimaad qabo oo yahay abuur oo daaweysan oo laga taxadiray oo abuur yahay lasoo xushay mida kaleeto ilaalinta kala duwanaanshaha noocyada dhirta biodiversity hagaag wuu mahadsan yahay markaana abuukar maxamed hilowle agaasimaha guud maamulka iyo maaliyadda wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka warbixinaya muhiimadda ay u leedahay maalintani caalamiga ah ee la xusaayo caafimaadka dhirta international day of planty helsi iyo qorshaha kaga aadan wasaaradda ilaalinta iyo caafimaadka dhirta wala waa mahadsan tahay waa ku dhowahay barnaamijka gaarka ah ee aad uga hadlaysaan maalinta caafimaadka dhirta ee adduunka haddaan u gudagalo su-aashaada kow ah ka wasaarad ahaan markaan ka hadleyno wasaaradda xanaanada xoolaha ee hirshabelle waxyaabihii ay ka qabatay ilaalinta dhirta iyo deegaanka ma ahan mid halkan aan kusoo koobi karno oo wakti badan ayay qaadanaysay haddii aan isku dayno inaan sharaxaad ka bixino laakiin haddii aan kusoo koobo dhirta markii laga hadlayo waa waxyaabaha asaasiga u ah bulshada soomaaliyeed ama guud ahaan caalamka dhirtu waa meesha keliya ee nooluhu uu ku noolo nool yahay haddii ahaan lahayd hawo ahaan oxygenkii meesha aan ka qaadano haddii ahaan lahayd daaq ahaana u isticmaalno oo xoolihii ay isticmaalaan iyo bini aadanka oo mirihii kasoo go-o dhirta ay isticmaalaan intaba muhiimad gaar ayay u leedahay ka wasaarad ahaan juhdi ballaaran ayaan gelinay ilaalinta deegaanka iyo dhirta iyo sidii loo joogteyn lahaa in mirahaasi ay noqdaan kuwa laga manfacadsado oo aan loo isticmaalin siyaabo kale tusaale hadan kusoo qaadano waxyaabaha aadka xaalufka ugu sameeyey dhuldaaqsimeedka ama dhirta soomaaliya waxaa kamid a jarcolka wax loo yaqaano ama dhuxusha soomaalida ay u taqaano oo aada loo guri jiray xiliyadii hore wacyigeli badan iyo kahortag badan iyo dagaal badan oo aan ku qaadnay ileh xamdigiisa inta badan waxaan ku guuleysanay deegaanada hirshabeelle in laga joojiyo dhuxushii la guri jiray zaaidka loo guri jiray oo loo iibgeyn jiray adduunweynaha caalamka taasoo aan la kaashanay dowlada federaalk soomaaliya oo ayadoo gacanta ku haysa dekedaha laga dhuufiyo dhuxusha aada ayay noogu suura gashay inaan ilaalino dhirta si deegaankii uu badqabo oo u nabadgalo oo culeysyadii iyo xaalufintii lagu hayay ay u baaba'do marka wasaaraddeena muhiimad gaara ayay siisay inay ilaaliso dhirta aada ayaanan ugu dadaalnaa in juhdi badan ayaan gelinaa in sidii dhirta ay usii baaqi ahaan lahayd marka laga reebay geedaha dhintay ee waktigoodu dhammaaday waxaan aada uga dadaalnaa marka dhirtaas inay joogtayso oo sideeda loo isticmaalo haddii aan lahayd midda miraha iyo midda daaqsinka iyo midda deegaanka ku haboon oo harsiga leh intaba aada ay ugu dadaashay wasaaradda haddii aan gudogalo su-aashaada labaad ee xigta muhiimada gaarka ay u leedahay wasaaradda maalinta caalamiga ah iyo caafimaadka dhirta adduunkao dhan muhiimad gaar ayay u leedahay khaasatan ka wasaarad ahaanna annaga muhiimad gaar ayaa noo leedahay maalintaas oo annaga dadaal iyo juhdi badan aan gelino sidii loo ilaalin lahaa caafimaadka dhirta in maalin loo asteeyo oo laga dhigo maalin gaar loo leeyahay oo lagu xasuusto maalinta dhirta soomaaliyeed inay tahay oo maalinta dhirta adduunka ay tahay ilaalinteeda iyo joogteynteedana muhiimad gaar ayaa noo leedahay waayo waxay noga duwanaanaysaa maalmaha kale si aan u ilaashano dhirta oo aan u weyneyno maalintaas ilaalinteeda iyo dhowristeeda muhiimad gaar ayay noo leedahay haddaan guda galo su-aashaada xigta wasaarad ahaan waxyaabaha nooga qorsheysan ilaalinta caafimaadka dhirta waxyaaba badan ayaa nooga qorsheysan haddii aan ka hadalno qorshaha aan nooga degsan dhirta sanad walba waxaan sameynaa horta dhirbeeris oo kumanaan geed ayaa la beeraa sanad walba oo ku asleysan maalinta dhirta adduunka iyo maalinta dhirta soomaaliyeed oo labiyi tobanka abriil iyo noogu asteysan marka iyo todobiyi tobanka abriil aan idhaahdo todobiyi tobanka abriil marka maalintaas ayaan aada u weyneynaa oo waxaan sameynaa in dhiribeeris badan la sameeyo oo deegaanada hirshabeelle inta badan magaalooyinka waaweyn oo la tegi karo inaan ka sameyn dhirbeeris oo kumanaan geed lagu beero si dhirtii sanad walba loo joogteeyo oo muhiimad ay u lahaato oo dhirtii ay noqoto mid laga manfacadsado dhirta aan beerno waxyaabaha kamid waxaa kamid a geedaha la harsado geed miroodyada oo manfacaadka u leh intaba aada ayaan ugu dadaalnaa marka muhiimad gaara ayay noo leedahay guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabaynaya dhegaystayaal barnaamijkeena gaarka ah oo aan toddobaadkaani diradda ku saareynay maalinta caalamiga ah ee caafimaadka dhirta oo sanad weliba la xuso labiiyo tobanka bisha may barnaamijka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo abdaxsiis xasan mucalin intaanu markale kulmi doono barnaamijka midlimid ah sidaasi nabadgeliyo